Maalinta koowaad ee ciidul Carafa oo si weyn adduunka laga eedayo iyadoona inta badan ah dadka ka muuqata farxad iyo is-marxaabin walibana salaada lagu tukanaya goobo kala duwan ee gobolada Soomaaliya ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka Isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho kula tukanaya salaada ciidul Carafa kumanaan ka mid ah shacabka Soomaaliyeed mas'uuliin iyo howlwadeenada hay'adaha dowladda madaxweynaha ayaa khudbada ku jeediyay salaada ciida kureeda wuxuuna ka hambalyayaa dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo munaasabada barakeysan ciidul Adha oo astaan u ah midnimo isjecel iyo farxadda tabarta gaaban eeg agoonta eeg dadka maxaan ku raad ducafada ah nooc kastaba gacantoodu gaabatay eeg kaligaa gurigaaga yaan laga farxin dariskaaguna ha farxo maalintii farxa waaye fariinta labaad ee dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan u jeedina waxay tahay walaalayaal hal leys cafiyo maanta walaalkaaga soomaaliga ee kala cafi kan dariska kula ah cafi kii wax kaa bi'iyey cafi kii maxaan ku ihahdaa aad wax ka sheeganaysaa cafi kii asigana wax kaa sheeganaya cafi kaad adigu wax ka sheeganaysa cafi kii wax kaa sheegayna u tag ee cafis weydiiso walaalkay raalli ahawde walaashay raalli ahawde intaas waa inta maantaoo kale fursad ay tahay oo loogaga faa'iidaysto maanta waa maalintii farxadda dadka soomaaliyeed inay faraxsanaadaan walaalaha inay faraxsanaadaan deriska inay faraxsanaadaan agoonta si gaar ah ayaan uga sii ballamayaa ayaguna inay faraxsanaadaan intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkeenna qulubtooda inuu isu soo dumo uu ka dhigo kuwii xaqa iyo dariiqa toosan dhammaan ilaahay tuso ilaahay dhibaatada iyo culaysyada amniga allah naga saaro ilaahay maxaan ku idhahdaa naxariistiisa allah nagu waafiqi insha allah waxaana ku mid ah shacabka ku noola magaalada muqdisho oo masaajidka isbahaysiga islaamka ku tukadeen iyo ku hadaleen farxadiyo ciidul carafa iyo onan hambalyeeyen ummada soomaaliyeed aad iyo aad aa ugu faraxsanahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa ugu hambalyeenaya ciidul adxaa waxaa leeya ciid wanaagsan kulla caam antum bikhayr farxad iyo caafimaad ku ciida waxaa leeya ciid wanaagsan farxad iyo caafimaad ku ciida waa sagal abduqaadir cismaan waxaa kasoo iideysa degmada hoodan dareenkayga aad u faraxsan yahay intaa halaana ummad soomaaliyeed aala iid waa ku faraxsanahay masaajidka isbaasigana inaa ku iid waa ku faraxsanahay madaxweynaha inaa arko maanta ciid mubaarag dhammaantiin ciid wanaagsan kulla caam oo antum bikhayr amaantinbiqeyr farxad ku ciida bashbashii barwaaqo sacaada idiin rajaynaha degmada hodan ciid wanaagsan kula caam antul biqeyr muslimiinta meel walba ay joogaan wallaahi dareenkayga aad u faraxsanahay sababtaa soomaali weyn ku dhex ciidoonaa waa alxamdulilah wixii la sheegay dambe waa yaraanteeda ilaa hadda ku tukanooya ciid walba meeshaa liigi waaya ma fahamta marka ciid wanaagsan alee dhammaan muslimiinta halkan soo soonanay insha allah inuu ilaahay maaragtaa khayrkiisa inuu ilaahay noo soo wadafajo maantana meeshaan aan imaanana in maxaa lahahdaa farxadeenna reereen jabi degan waxaan dareemaynaa maalin maalmaha kasii dambeysa maaragtaa in maxaa la yidhaahdaa magaaladeena ay sii qurux badnaanayso dadkaan maanta alkaa iskugu imaadeenna waxay u imaadeenna waxay tahay in ay ku wada ciidaystaan weliba si farxasan